إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada afgooy ee shabeellaha hoose mu'asasadalka taa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybtii sagaalaad ee silsilada dardaaranada shuhadada waxaa magaalada hargeysa ku soo badanaya kiiska carruurta laaxdo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka ceelsaliina ee duleedka magaalada marka in ka badan laba boqol oo haween danyar ah ayaa dhigay dibadbax ay uga soo horjeedaan maamulka somalilan oo ku dagay heshiis ay horey u wada galeen maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalk ah ku eedeeyey inay ka dambayso dagaalkii shalay ka dhacay magaalada kismaayo isbitaalka magaalada kunyabarow oo lagu wado inuu ka bilowdo mashruuca daweynta indhaha ayaa waxaa maanta ka bilaabatay diiwaangelinta warka waxaa ka qayba xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته
warkii oo fidsan qarax khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay degmada afgoy ee shabeellaha hoose wararka ka imaanaya degmada afgoy ayaa ku waramaya in saacadihii lasoo dhaafay magaaladaas uu ka dhacay qarax lala bartilmaameysaday ciidamada dowladda federaalk kaasoo khasaare lagu gaarsiiyey inta la xaqiijiyey qaraxan waxaa ku dhaawacmay laba askari oo kamid ah kuwii qarax lala bartilmaameydsaday dhanka kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin deegaanka ceelsaliini ee duleedka magaalada marko ee gobolka shabeellaha hoose dagaalka uu xili habeenah dhacay ayaana faahfaahin rasmi ah oo ku aadan laga helin khasaaraha gaari inta uu leegyahay askartan mu-asasada halka taayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay qaybtii sagaalaad ee silsilada dardaaranada shuhadada waa kan wariye maxamed cali aadan oo warbixintan inooga diyaariyey
بسم الله الرحمن الرحيم
ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد
qaybta sagaalaad ee dardaaranada naftood horayaasha ayay baahisay mu'asasada alkataa'ib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab qaybtan ayaa waxaa ka soo muuqday isxaaq macalin cali oo ku magac dheer isxaaq bakool wuxuuna ugu horreyn dardaaranno u soo jeediyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waa sida koowaad walaalaha mujaahidiinta yaan dardaarame insha allahu walaalayaal wadadan oo xaqee una ka tegayna oo ilaahay subxaana wa taala niiminaya sida waxnu waafajiyey walaalayaal ka sabarneen wadadan ka sabarneen ilaahay subxaana wa taala ku ajar xisaabsaneen walaalayaal ilaahay subxaana wa taala sugnaasho weydiisaneen si un wadadan ilaahay ninka sug taas horta ilaahay subxaana wa taala weydiisaneen ka dadaalneen unun waliba tabarteeme inun wadadan un ku leexeen ilaa un ilaahay noo oofsado walaalayaal taas ka dadaalneen meel array shina afka walku uumiya soomaali taasa kama maahdaas amiirkan koo haadoy iska doonaada safuufinta oo haatoy hal meel gaala in isku wada jeesada laakiis haddii is inta haddii haanuntan baan haanunantan baan gaala intaad ku faa'iidaysadaas haan gooni lingibiye haanas gooni ahaan ayoon linishoore haanasay la'agalka shabe gaalada dhatiyan ku faa'iidaysadaas taas an weelan aska duubanaada afkaoskahaada habada meelo iskul rida insha allahu haddii isin man iska duubanaatan ilaahayna siin gargaara taasasin ka gargaare ilaahay subxaana wa tacaala ma belea wactasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu ilaahay hadij ay gobsada oo anka shal tabteen ilahay hadij anka shal tabteen ilaahay subxaana wa tacaala hadagii haysada rabbi subxaana wa taala saasay lii walaalayaal kelmadan oo laa ilaaha ila allahu oona hata kamadaysanin haysaneen shartabkiyoona tafaraaraga gaaladana ka faa'iidaysadaase isku dhaafneen walaalayaal taasaan dardaarme dadka mujaahidiinta dhanka kale isxaaq ayaa wuxuu fariin u diray ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya dadka gaalada eh oo ilaahay diinshey ku horkooyan ha ka duulan ilaahay subxana wataala kelmadiis oo has bahaysadeen han isbahaysadeen kelimatu laa ilaaha ila allah muxamedun rasuulullah han isbahaysadeen oo iniyo burburiyaan oo dumiyaan fadahayaan may baan sheegay ku rooga kelmadantan ama burburi kortaan ilaahay subxaana watacaala yawadeeda ma burburi kortaan ilaahay subxana wataala ma hor istaagi kortaan isku ilaaliya laakiin ilaahay hor istaaga wallaahi adduun aakhira adaaba la kulmee adduunkana mujaahidiintan ilaahay subxana wataala ha saari gacantoo ilaahay sinka adaabe aakhirana adaabka ilaahay subxana wataala horsiin ku jara isku ilaaliya ilaahay mila dagaalama kortaan kuraarintu kuruuga kunagada ilaahay aan tooba sheegna haddii isan kunagana maha ma noo badbaadi korta wal kale meel isan nooka badbaadi korta ma jarta ilaa towbada ilaahay subxaana watacaala maayan haddii isan ilaahay aan nagataan oo ilaahay aan tooba sheegtaan diintin isan manaa la dagaalama haytaan iyo mu'miniinta isan meel kasta dhabaad haytaan haddii isan ku roogtaan taasa nooka badbaadi kortaan ilaa waddo kale isan nooka badbaadi korta ma jarta insha allah isxaaq ayaa ka mid ahaa raggii fuliyey weerarkii lagu qaaday hotelka dayax ee magaalada muqdisho
waxaa magaalada hargeysa kuu soo badanaya kiisaska carruurta la xado warkan waxay noo soo jeedinaya weriye abuubakar magaalada hargeysa waxaa ku soo badanaya kiisaska ku saabsan carruurta laga xadayo waalidiintooda islamarkaana laga iibsanayo hay-adaha shisheeye maalmahan waxaa magaalada hargeysa ee gobolka marodijaax si aada looga hadalhayay arrintaasoo murugo badan ku haysa mid ka mid a qoysaska ku dhaqan magaalada hooyada dhashay carruurta la xaday oo lagu magacaabo fayse aadan ismaaciil oo la hadashay saxaafadda ayaa ka warbixisay dhibta iyo daruufta ay u martay raadinta ubadkeeda mikrofon baan qaatay magaalada hargeysa ku baahay meel walba waan maray waan ka quustay kabacdi deetana waxaan u kacay berbere berbere markaan u kacan jiidaasoo dhan ka dayana waan ka quustay oo ilaa boosaasaan socday garoobaan maray waxaan maray laascaanood burcaan maray laascaanood baan maray garoobaan maray boosaasaan maray waxaan ku habeenaan u hoyan jiray buuraha boosaaso sideed iyo toban habeen baan boosaasa ku maqnay soo ma garanaysa waxaan ku uhi meelo aanan noloshayda aanan arag ayaan maron jibaaxo buuro godadahoo dhufaysi ah ayaan gala markaa dawlad aan ka codsanaya iyo guddoomiyaha inay maxayda xukunkaasi ay hagaagu eegaan ay wax ka qabtaan waayo waxa weeyaan maadaama ilmaha igi laxaday maadaama la iibsanayay dee aniga waxaa la wixii ila hadhay ma jirto magaalada hargeysa oo keliya kama jiraan carruurta laga xadayo waalidiintooda islamarkaana laga iibsanayo hay-adaha shisheeye oo u taagan marin habaabinta ubadka soomaaliyeed balse waxay ka jiraan magaalooyinka garowe boosaaso muqdisho iyo kuwa kale ee la midka ah ee shisheeyuhu haysto sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo weriye maxamed ismaaciil in ka badan laba boqol oo haween danyar ah ayaa dhigay dabadbax ay uga soo horjeedaan maamulka somalilan oo ku dagay heshiis ay horay u wada galeen habeenkan uu gaaraya laba boqol islamarkaana ay ku jiraan qaarkood oo kursanaya ilmo agoona ah ayaa iskugu soo baxood waxay uga cabanayaan hay-ad loogu magacaabo naawa uu leeyahay maamulka somalilan hay-addan ayaa lacag muddo ah ka aruurinaysay habeenka danyarta ah waxayna ugu sheekeynaysay in lacagtaas wax loogu qaban doono carruurtooda laakiin arrintaasi maysan dhicin kadib markii ay hay-ad lacag fiican ka heshay dadka jeebabka ayay ku shubatay sida ay sheegeen haweenka ka cabanaya hay-adda waxaan leeyahay waanu ku dulmannahay meesha ururka naaw ee qaranka somalilan ka tirsan ayaa waxaan ku idhi naga qaadayay bil kasta lacag shan bilood oo lacagaannu bixinaynay oo shan doolara waxay nagu yidhaahdeen maxay idhahdeen waxbaa laydinku qabanayaa markay dhammaato waxbaa laydiin qabanayaa waxaba yaraatee naloo qabtayna ma jirto ee khamiistaa berri khamiisteedii baan halkaa isu soo taagnay maalin kastana waa nalala ballamaayey waxay nagu qoreen shan doolar shan doolarna waan bixin jirnay agoomaa jira ciyaalka soo xambaarta buurtaasaan soo kornaa gaadhiba bas baan soo raacnaa lacagna lama haysto imikana boorsaweyntii ayay naga horraysiiyeen waxaannu idiin sheegaynaa inaan halkaa waagi inaan waagi baryaba halkaa imanaynay oo naga qaadayay shan iyo toban kun maalinta cunto karinta shan doolarna bishiina laga qaadayey markaa boorwas boorsaweynun ay gashay dumarkii quruxda badnaa baabuurta quruxda badan watay unbaa galay lacagtiina lagu qoray annagana shilna lama siina eed baanaynan caawinaysaa leyihi salaame annaguna cedeed baan walaanu soo lugaynayna waxaasoo ummada bar baa maqanay way wada dareereen marka markaa gabadha la yidhaha isaanta la yidhaha sahra iyo gabadha la yidhaha xaliima iyo macallimiintuba waxay nagu yidhaaheen waxba la ilmahayaa socda marka halkaa gaadhi soo taagana gaadhiga dadkii halkaa masaakiinta ahaa waxa yagii waa la qaatay waa meeshanaw daacaddaraa lagu shaqeeyey dadkii boorsaweyntii baa waxa yagii la siiyey dadkii masaakiintiina dibaddaa loo tuuray inta badan maamulka somalilan waxaa lagu eedeeyaa inuu ku tunto xuquuqda dadka masaakiinta ah ayadoo hore lagu diiwaangeliyey kiisas badan oo la xidhiira ku tagrifala awoodeed maamulka jubbaland ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey inay ka dambayso dagaalkii shalay ka dhacay magaalada kismaayo waa kan weriye zakariya cumar oo warkan inoo faahfaahinaya wasiirka warfaafinta ee jubbaland cabdi xuseen oo saxaafadda kula hadlayay magaalada kismaayo ayaa sheegay in dagaalkii shalay halkaa ka dhacay ay ka dambeysay dowladda federaalk ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho wuxuu sheegay inay fahansan yihiin iskudayga dowladdu ay ku doonayso inay ku kala qalqalgeliso maamulka jubbaland ee kismaayo iyadoo buu yidhi adeegsanayso kooxa maleeshiyaad ah iska horimaad hubaysan oo shalay kismaayo ku dhex maray ciidanka jubbaland iyo kuwa seeraar ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac iska horimaadka ayaa bilowday kadib markii dad shacab ah ay isugu soo baxeen kismaayo iyagoo kor ugu qeylinayay halkudhigyo ka dhan ah axmed madoobe taas oo keentay in rasaas ooda looga qaado markaasna ay caroodaan ciidanka seeraar oo u muuqday kuwa dibadbaxayaasha taageersan markii ciidanka jubbaland rasaas ay ku furayeen shacabka dibadbaxaya ayaa jawiga wuxuu ahaa sida tan xaaladda magaalada kismaayo ayaa hadda degan inkasta oo mar weliba la filan karo dagaalo dhex mara ciidanka daacadda u ah axmed madoobe iyo kuwa seeraar war ku saabsan deegaanka kuunya barow ayaa idinku soo maqan balse markaan xubinta ganacsiga waxay noo soo jeedinaya maxamed cali aadan تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka iyo sarifka lacagaha qalaad sidoo kale xubinteenna waxaad ku maqli doontaan waxaa sare u kacay qiimaha la iibiye kalluunka gaar ahaan suuqa xamarweyne iminkana waa sicirka suuqyada waaweyn ee dalka maanta waxaan idinkugu soo gudbin doonnaa sicirkii ugu dambeeyey suuqa bakaaraha oo ah suuqa ugu weyn suuqyada soomaaliya saliid caddeed haddaan ka horreyno waxaa maanta jirgaankeedii la iibinayay sagaal iyo toban dollar dhibic toddobo sokorta loorkeedii kontonka kiilo waxaa la iibinayay afar iyo labaatan dollar bariiska waxaa la iibinayaa loorkiisii saddex iyo labaatan dollar halka burka loorkiisii uu suuqa bakaaraha ka yahay sagaal iyo toban dollar iyo bar baastada nuuceeda loogu iibsiga badan yahay waxaa kartuunkeeda la iibinayaa shan dollar dhibic sagaal makaroonida nooca yaryar waxaa kartuunkii la iibinayay lix dollar dhibic saddex timirta nuuceeda v i b da loo yaqaano waxaa maanta kartuunkeedii la iibinayay sagaal dollar dhibic toddobo caanaha ankurka waaweyn waxaa kartuunkii la iibinayay boqol iyo kow dollar xilwa waa siddeetan iyo saddex dollar halka bahja uu kartuunkiisii suuqa bakaaraha ka joogo lixdan iyo toddoba dollar oomada haddaan eegno nuuceeda ugu wacan waa koob iyo toban dollar dhibic hal markaana haddaan u wacno dhanka suuqa sarifka waxaa maanta halkii doolar lagu beddelayay shan iyo labaatan kun oo shilinka soomaaliga ah boqolka dollar waxaa lagu qabanayay laba milyan shan boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah bixintuna waa laba milyan iyo lix boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah waxaa sare u kacay qiimaha la iibiye kalluunka gaar ahaan suuqa xamarweyne ee magaalada muqdisho qaar ka mida ganacsatada kalluunka ku iibiya suuqa xamarweyne ayaa sheegaya inuu hadda sare u kacay qiimaha malayga waxaana halkii xabe ee nuuca kalluunka loo yaqaano jeedalka uu ahay qiimo dhan shan ilaa lix dollar isagoona haatan gaaray heer aad u sarreeya waana kan mid ka mida ganacsatada kalluunka xamarweyne oo ka warbixinaya walaal malayga waa sida haddeertaan xaaladda ujeedida ka daacad ah kalluunka waxaan soo dhaafnay xiliyo oo kalluunka aad iyo aad oo u tiro badnay haddeertaanna waxaan ku jirnaa xiliyo kalluunka aad iyo aad oo u yaryahay waxaana sababay maadaama bilo badan oo dabeelooyinna aa soo dhaafnay kalluun la'aanta intaasaa sababtay middeeda kale alxamdulilaah horta risq ilaahay waasac waaye maadaama baddeena haddeerta dooman aysan gelin kalluunka inta badan waxaana looga keenaa warshiikh ilaa iyo meeraale ilaa iyo cadale ilaa iyo kudkudaaliya na looga keenaa isagoo barafeedsan oo talaajid aha naloo keenaa cilladdaas waxa sababtayne baddeenna doomanka galaan waa dooman aad iyo aad u yar inta badan dabeelaha ku kacsan kalluunka waxaa la kala siisanayay qiimaha yuumbiga ah yuumbiga midkaanaa la dhahaa ilaa iyo waa midkaan waa laba yuumbi qiimaha yuumbiga waxaa la kala siisanayay bilooyinka hadda aan soo dhaafnay shan doolar ilaa iyo afar doolar iyo bar ilaa iyo afar doolar jaadarka waxaa la kala siisanayay laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar daambiriga asana laba doolar iyo bar ilaa iyo wixii ka yar qiimaha haddeertaan oo maraayo ee kiilada yuumbiga waa shan doolar ilaa iyo toddoba doolar kiilada jaadarka wuxuu marayaa afar doolar ilaa iyo afar doolar iyo bar marka ciladahaas kalluunka inuu ziyaado waxaa sababay malaay la'aanay aad iyo aad u tiro badanaa jirto malaaygii la keedin jiray oo qalajiyaha lagu shubi jiray hadda inta badan aa isticmaalnaa asagoo qalajiyahana loo keenaa shirkadaana loo keenaa malaaygeenana inta badan wuxuu ka imaadaa safar marka maadaama haddeertaan bil ramadaan ay lagu soo dhowdahay insha allah waxaan rajaynaynaa bilaha hadda kadib soo socdo in ay noqon doonaan bilo aad iyo aad u barwaaqo ah oo laga nimcaysto insha allah saasaan rajayn doonnaa bilaha haddeertaan dabeelooyinkana waa wax yar oo naga dhammaanaa insha allah qiimo kororka ku yimid kalluunka ayaa sababtay in suuqa ay imaan waayaan bulshada oo aad u iibsan jirtay sida uu sheegayo mid kale oo ka mid ah ganacsatada suuqa laakiin dadku saas muu umaadaan laakiin waa ka yidhiin si hadda umaayi jirin mujada xilligii beexay jabanaa ku ganin hadda kuma oga waa sheegi waxaa ku geen malaayig inuu qaali au yahay waa fahantaa umaleyna hadda malaayigaa qaali ah dadka macnaa mar walba saas muu umaadaan mar boqol kiisa umaanaa marka dad badan dalabkii markaasaa jiraan aragti laakiin dalabkii saasuu badnayahay adduu waa yariyahay waxaana dalad markuu badnaayay macnaa qof walba waa qaadinaya markaas maqaayaa qaadinaysa hoteelaa qaadinaysa gobolaa qaadinaya ilaa diyaarooyinaa la saaraya waayo sheega markaas kharashasu ah hadda laakiine malaayigaa qaaloodi badiya xadri malaayigaa yaraaday malaayigaa saas dalabkii saasoo u siiraada marka iyagoo sii badnaaya siyaara kasdalabka ugu tagtaan marka intaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa xubinta ganacsiga wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
halka warka aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan ugu dambayntiina isbitaalka magaalada kunyabarow oo lagu wado inuu ka bilowdo mashruuca daweynta indhaha ayaa waxaa maanta ka bilaabatay diiwaangelinta maxamed ciise ayaa noo soo jeedinayaa waa maalintii labaad ay howlo caafimaad ka socoto cisbitaalka weyn ee deegaanka kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose halkaas oo ay shalay soo gaareen dhakhaatiir ka timid magaalada muqdisho kuwaas oo daaweynaya cudurrada guud ee indhaha qaybaha kala duwan bulshada ayaa ka faa'iidaysanaya howlaha caafimaad ee ka socota cisbitaalka weyn ee deegaanka kunyabarow waxaana barqadii tegey cisbitaalka annagoo la kulannay dadka iska diiwaangeliyey asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu adeer ku bilow magacaaga aniga cabdi ibraahim maxamed saaka halkan maxaa u timid indha fiiqaan oo lagu fiiqay mise weli waxbaa kuu dhiman waxbaa yidhi fiiquu hadda kabacda waay dadaa kaa horeeya la yidhi intay dhintahay ma oganaysid waxaa la yidhaahaa iidow aadan farhan saaka waxaan u ammaaday indha fiiq oo qalliin ah iyo macadda wax allaale wixii oo soo baxa ina liiga qabta ayaan u ammaaday haddana waxaa la yidhi wiilkaada eshiis waa la fiiqaa fiiqataanay noqotay waana lagu fiiqaa waana wiilkaaga keensatay miya oo indha fiiqis u baahan aa oon keensaday haa waa la baaray hadda inta waa lagu baaray shalay waa la baaray dhiig waa laga qaaday bacdi kumbiyuutar waa la saaray ishi waa bacdi qalliin waa la yiri fiiqitaan waa la yiri waxaasoo dhan waa la marsay ugu dambaysha hadda qalliinkii oo fiiqitaanka la isugu haya maalintii shalay ayay ahayd mar ay soo gaareen cisbitaalka weyn ee deegaanka kunyabarow dhakhaatiirta qaabilsan cudurrada guud ee indhaha wuxuuna maamulka guud ee cisbitaalka uu dadka qaba cudurrada indhaha ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan wuxuu ahaa weriye maxamed ciise warkiisana waxa uu u dambeeyey warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan